الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني dadka muslimiinta insha allah waxaan ugu hambalyeynaynaa bishaan barakaysan ee fooda nagu soo haysa oo beri oo jimco ah ama sabtida insha allahu bilanaysa waxaana ka baryaynaa dadkeena muslimiinta ah inuu ilaahayna gaarsiiyo naguna irsaaqo camal suuban iyo cibaado suuban sidoo kale iyo niyad iyo ikhlaas iyo inuu bishaa ilaahay nooga faa'iideeyo naguna daro kuwa cadaabta lagu xoreeyo insha allahu ikhwa maadaama beri ay tahay maalin jamco ah waxaan filayaa in masaajidoo dhan iyo weliba culummada muslimiinta oo dhan ay arrimahan ka hadli doonaan marka annagu si yacni guud baan wax yar ka taabanaynaa oo culummadaasaan u daynaynaa keliya arrimo muhiim ah maadaama hadda waddankeenii gumaysina haysto arrimahaas jihaadka iyo nafti horinnimada baanu wax yar insha allahu kaga darsan doonaa hadduu ilahaydmo marka aayaddaas waa ujeedaa yacni soomka iyo ramadaanka wax annaga nala ku bilaabay ma ahan ummadihii hore oo aanu ka khayr badnayn baa xataa soo soomi jiray marka wax haddii lagaaga horreeyay ma ogtahay wax dhibla ma ahan dad kula mid ah oo aad ama ka khayr badan tahayba ay soo sameeyaan waana maalmo tirsanba sida ilaahay uu leeyahay ayaama macduudaat weliba xataa habeenadii ay cuntadaada iyo iyo iyo xaaska iyo ay ku bannaan tahayba oo maalintii keliya wooye weliba ilaahay fadligiisa iyo diintan yacni fudaydkeeda qofkii jiran ama ama safara asaga mar kaleu soo qalaynaya wax dhiba maleh sooma arad siay diinta u dhibir tahay inkastoo ayadda qeyb ka ayadda hore qeyb kamid a la nasakhay shahru ramadaana marka alladii unzila fiihi lqur'aan weeye yacni ramadaanka qiimahay wadato waa bishii qur-aanka la soo dejiyey hudan linnaasi u ah wabayinaati min alhuda walfurqaan marka faman shahida minkum ushahra falyasum marka bisha qofkay u bilato oon dee cududaar lahayn waa inuu soomo marka ayaamahaas tirsan weeye faa'iida ku jirta ilaahay baabale wakaas ilaahay idinlama doonayo yacni culays wuxuu idinla rabaa fudayd waxaana xataa hadda soomitaanka xataa iyo cuntadan laga soomiye iyo xataa caafimaad ahaan xataa qofkii wax sayniska wax ka yaqaan faa'iidaa ku jirta markii xataa iska daa cibaado iska daaye markii xataa sayniskii la fiirsho faa'iidaa ku jirta calooshaan inta wax iska cunaysay warshadaha waad aragteen sida dadku dhaho culummada warshadaha warshadaha markii sanadkiiba waa in mar bil la sifeeyaa wasakda laga dhaqo waa wax iska jira wey baabuurta waa la garaaseeyaa marka cibaadada kadib xataa waxyaala aan dareemi karno baa faa'iido ku jirta waxaana intaas sii dheer dee ilaahay weynayntiisa iyo cibaadadaasa kasii muhiimsan marka soomkan waa rukni ka mid ah dee diintii islaamka waydan wada naqaana xadiiska ibni cumar radia allahu canhuma radia allahu canhu waatuu lahaa buniya alislaamu calaa khams shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wa iqaamu asalaati wa itaau zakaa wa xaju lbeyt waa sawmu ramadaan soo ma aragtid waa rukni weeye ka mid ah diintii islaamka marka halkaasuu ka jooga islaamkii marka annagu maadaama culimmadaynu u daynaynaa marka wax yar aynu ka taabanaynaa nabiga sala allahu alayhi wasalam waatuu xadiis ku lahaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofkii sooma asagoo dee ilaahay ka ajar dalbaya waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore soo ma aragti soomku meesuu joogo waa halkaas wey iska daa soon keliya maahan xataa habeenadiisii markaad u istaagto qofka tukanayo xadiiskii saxiix ahaa waa tii abu hurayra uu lahaa radia allahu canhu waatuu lahaa ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaal wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi waa sidii oo kale waa istaaggii salaada weeye ayada laftigeeda waxaa lagu dhaafaa wixii aada hormarsatay haddii iimaan meesha aada la timaadid iyo xisaabsi lama rabo haddaad dadka iskaga dayatid ama saynis ahaan sida hadda sheegaynay aada rabtid calooshu maaragtay inay yani si fiican cuntada u sifayso haddaa u soontid waxaas waxba ajar ka heli maysa xadiis kale asna waa tu ahaa xadiisu qudsi waa tu ahaa ilaahay uu leeyahay yani kullu camal ibni aadama lahu ilaa soom fainahu lii wa ana ajizii bihi xadiiskii ahaa saxiix ahaa waa tu ilaahay leeyahay camal kasta oo qofka binu aadanka uu sameeyo qofkaasa iska leh marka laga reebo soomka soomkaas anuu ii sugnaaday anigaana ka jaazan marinaya yani culummadu markay fasirayaan waa iyaga dhahadee xadiiska soomka soomku wax macnaha cid ogaan karta ma ahan acmaasha kale yani soomka wax lama garan karo haddaa intaa gurisa gasha wax iska cabaysaa marka wax yani waxa weeyaan waa wax aad u qarsoon qofku wax la iska yeeli kara ma ahan waxa la iska yeeli kara cibaadada kale salaada dad baa la istusi karaa jihaadka xataa waxaa soo geli kara xataa istus baa soo geli kara zakada sidoo kale laakiin hadda soonku waxbama soo geli kara macnaha sababta waxa weeye jiiraaba intaa gashaa wax cabi kartaa iyadoon cidna ku jeedin aan ilaahay ahayn marka badanaa waxa qofka ku khasbi karaa iska yar marka waa saas muhiimadiisu xadiiska kale waa tuu ahaa nabiga sala allahu alayhi wasalam waladii nafsu muxamadin biyadihi la khaluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk waa tii xadiisku asna sii ahaa lisaa'imi farxataan yafraxuhumaa idaa afdara farixa wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmi nabigu waa tuu lahaa waladii nafsi bimuxamadin biyadihi ilaahayga nafta muxamed sala allahu alay wasalam gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye khuluufka waxaa la yidhahdaa qofka markuu sooman yahay agaajaysan yahay soonka jeelka afka ka mara jeelka afka ka mara wey ma aragtay qofka markuusa cunto cunin kaas oo qofka afkiisa ku yaal baa ilaahay agtiisa uga qiimo badan miskiga marka qofka soomanna laba farxataa laba farxadood buu leeyahay markuu afurayo iyo marka uu ilaahay hortago marka insha allahu intaasaan uga gudbaynaa fadligiisa waxaa kaloo ku jira dee muhiimadda bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey sida hadda aan arkaynay aayaddii hore aan kusoo aragnay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan iyo sidoo kale aayadda ah inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka soo ma arti yani soomka waa bishii qur-aanka la soo dejiyey leylatulqadarkii baa ku jira inaa anzalnaahu fii leylati alqadr marka waa taanu marar badan soo sheegnay maadaama waddankeeniina gaala haysato gaaladiina duulaan kusoo tahay duruus kasta oo la akhrinayo ama salaad ha ahaato ama waxaa soo gelaya jihaadkan maxaa yeeley jihaadkan waa waa waa baarkii islaamka xadiis uu warinayo abu sacuud alkhudriy radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay nabiga ilaahay oo leh man saama yowman fii sabiili illahi bacad allah bacad allahu wajhahu can innaari sabciina khariifa yani waxaan maqlay nabiga ilaahay oo leh nabiga ilahi sal allahu alayh wasalam oo leh qofkii maalin jid ilaahay ku sooma jidka ilaahay jihaadki weeye isagoo ku jira ilaahay waa hal maalin ogow wuxuu wejigiisa yacni cadaabta wuxuu qofkaas laga fogeynayaa toddobaatan khariif toddobaatan sano toddobaatan dayrood toddobaatan sano wey bal u fiirso waa hal maalina marka arrinta jihaadku waa saas wey ramadaankan arrimaha jihaadku waa arrimo aada ugu xeel dheer waaye bishaan waxaynu garanaynaa dagaalkii u horreeyey dagaalkii beder ee nabiga sal allahu alay wasalam uu galay ee saxaabada ee xaqa iyo baadilka kala saaray dagaalkii beder caadi dagaal caadiya ma ahayn jihaad caadiga keliya ma aha waa jihaad yacni dhabarka laga jebiyey dadkii dhibi jiray diinta islaamka abujahal iyo yacni odayaashii quraysh waad garanaysaa qur-aanka suuratu anfaal wata ku jirtay aayaddii qayb ka mid ah liyaqdiya allahu amran kana mafcuula liyahlaka man halaka can bayinah wayaxyaa man xaya can bayinah waina allaha la samiicun caliim dagaal wuxuu ahaa kala bax ah oo ilaahay islaam ku guuleeyey muslimiintii niyadda u dhisantay soo ma aragti waxaa kaloo ku jiray fatxu maka innaa fataxnaa laka fatxan mubiina inkastoo suuraddu soo degtay markii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu kasoo noqday dagaalka xudaybiya oo laftigiisuba uu yahay laftigiisa fatxi uu yahay oo dagaalkii ku xigay ahaa meeshii ahayd khaybarna ay tahay laakiin shaki male fatxu maka inay fatxi weyn ahayd marka waa ujeedaa fatxu maka oo shirkigii iyo gaalnimadii dhabarka ka jibiyey ooba xadiisku waa tu ahaa dee mar haddii la furtay maka maxaaba harayba nimankii iswaawaali jiray ee quraysh ee nabigu sala allahu calayhi wasalam ka waayey quluu laa ilaaha ila allah tuflixu laga waayi jiray waxay yimaadeen markii nabigu sal alla alay slm intuu jihaaday yacni waxaan rabnaa maanta in la ogaado muhiimadda jihaadka oo ramadaankan aan uga faa'iidaysano maka marka la gelayo waa ramadaan weeye nimankii iswaawaali jiray intii loo yimid nabigii sala allahu calayhi wasalam sanduuqyo dimuqraadi iyo doorasho laguma imaan heshiiska laguma gelin heshiiska iyagaa jebiyey xoog baa lagu soo galay inkastoo culammada tiraahdo yani waxaa lagu furtay yani waa markii lagu soo dhawaaday magaalada macnaha ee sulxi laakiin in meesha nabigu jihaad soo aaday sala allahu alayhi wasalam isweydiin ma leh marka xoog baa lagu soo galay nimankii marka u diidi jiray xataa in saxaabada tukadaan oo saas yeelaan waa tii bilaal weliba radia allahu canhu kacbada korkeeda intii la saaro kacbada weligeed aan cidna dusha kasa- ka fuulin baa kor laga saaro adin la yidhi marka waa ti uu nabigu lahaa sal alayh wasalam yaa macshara quraysh maa tarawna anii faacilun bikum ama fiikum maxaa maxaad iga filaysaan waa tii dhihi jiray nimankii soo waali jiray iyagoo yani madax hoos u dhigaya qaaluu khayra bay dheheen akhu kariimin wa ibnu akhi kariim saasay dheheen nabigu waa tuu dhihi jiray idhabuu fa antum dulaqaa u fiirso qiimaha jihaadka uu leeyahay iyo sida yani nimankii iswalwaali jiray oo meel laga wara yani la waayi jiray dagaalkaasna fatxu maka inuu kala bax yahay waxaa kuu caddaynaya nabiga ilaahay baa leh sala allahu alayhi wasalam laa hijrata bacda alfatx walaakin jihaad wa niya weliba nabigu sala llahu alay wasallam wuxuu yidhi haddii yani la idinka dalbado inaad jihaadka usoo baxdaan fanfiruu maanta yani waa la diiday waddankeenii oo gaala kusoo duushay oo jihaadkii faradolcayn noqday halkaasaa wadaadda isbaara u dhigtay war marka war hadhow ilaahay wadaadadan idima weydiinayo qof walba asaga ilaahay hortegaya waa dagaalka hadda soomaaliya faradolcayn weeye marka wadaad waxba diintaada ha uga dayaan sababta waxa weeye wadaadku markuu saxsan yahay baa la raacaya hadduu qofku is soo taago dee asagay jirtaa marka waa kan hadda waa la iska dalbanayaa qofkii awoodo waddankeena gaaladaas ha laga saaro sidii lagu ca- sidii looga saari karo arrimahan weliba marka jihaadka iyo naftuhuriddu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadku ay fiirsanayaan oo markay kaa arkaan naftahuridnimadaas iyo run sheegidda iyo ficilka way yeel dadku way ku yeelayaan xadiis waxaa jira marar badan aan kusoo celcelino wiilkii yaraa ee u dhexayn jiray raahibka iyo ninkii sixiroolaha ahaa waad garanaysaa qisada waa caan ee wiilkii waa tuu markii dambe keenay fikrad ah markii yacni ilaahay karaamo siiyey waa tuuba goostayba inuu dhinto oo la dilo si dadkaas ay yacni uga badbaadaan cadaabka u fiirso hadal wax ma tar keligiis raahibkii macallinkiisa ahaa imise sanuu dadka dhex joogay muddo dhan buu iska dhex joogay oo meesha isaga cibaadaysan jiray laakiin yarkan wuxuu keenay qorshahaas ah naftii hur dadka qaar maanta waxay u yaqaanaan waa ismiidaamin bay dhahaan waa af xumo weeye wiilku marka waa tuu ku lahaa qisada waa taqaanaan intuu ku yidhaahdo si kale iguma dili kartide niyahu boqorka ah yeel waxaan ku yani ku idhaahdo oo fala- gabooyahaygan falaar kala soo bax oo waxaadna tidhaahdaa bismillaahi rabbi lghulaam dheh markuu sidii yidhi falaartii wiilki waa ku dhacday wiilki waa dhintay dadkii oo dhan baa hal mar yidhi aamanaa birabbi lghulaam aamanaa birabbi lghulaam aamanaa birabbi lghulaam dadkii oo dhan baa muslimay maxay dad ku ku muslimeen intaas hadda intaas waxaa la socda waa dhimasho iyo iyo iyo shahaado qaadasho weeye dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay is dhahaan wiilkan wiil khayralcaadi u ahaa isagoo kale lama heli karo saas ma ahan wiilkan yacni markii la cadaabay odayga waa tu ku yiri markii wiilkii uu karaamada ka arkay yuri niyahu maanta laga bilaabo adaa iga khayr badane amarkaagu meel culus buu gaareeye waa lagu imtixaamayaaye ha ay soo sheegin marka wiilkii markii la garaacay oo la cadaabiyey odaygii buu sheegay halkaas waxaad ka fahmaysaa yacni wiilku wax khayralcaadiya ma ahayn wax sidii micnaha aan waxba karin oo kale ha u qaadanina annagoo kale u ahaa markii la imtixaamay oo la cadaabay wiilka saas yeelaya oo dhimashada diyaarka u ah markii la cadaabay wuu sheegay odaygii marka wax kale yaan loo qaadin dadka qaar baa dadka waxay kaaga dhigayaan wax kale saas arrintu ma aha wiilkan caadi buu ahaa markii la garaacay oo- isagoo dhimasho diyaar u ah maxaa yeele dhimashada ka dhib yar waxyaalaha qaarkood shahaadadu dhimashada iyo cadaabka la mid ma aha halkaasna waxaa kala soo baxaysaa waxaa kala soo baxaysaa maalin dhaweyd kelmadeediina waa ku daray waana ku celinaya wadaadadan xabadda ka cararaya oo u maleeyey xabad iyo kaare iyo diyaaradan eh, darowniska ah iyo in adduunkii ay wax walba yihiin war saas arrintu ma aha war wallahi saas ma aha war wallahi gubantonamo iyo abuqariib yaa ka daran iyo xaalanaa ka daran xabsigaa daran nabiga maxamed sal lay slam markay caaisha weydiinaysay radiallahu canha oo ay lahayd ma kusoo martay maalin kaaga dhib badan uxud muxuu xusanay nabigu sala allahu alayh wasalam maalintii daa'if buu soo qaatay oo intii ciyaalkii iyo daydaygii iyo addoommadii lagu kiciyey buu soo qaatay wiilkii yaraa hadda waa kan qisadan xadiiskan saxiixa ah dhimashu diyaar u yahay iyo shahaado laakiin markay cadaabkii noqotay tacdiibkii xataa waa awoodi waayey odaygii macallinkiisa ahaa inuu qariyo maxaa yeelay tacdiibka iyo dulinimada wax ka daran ma leh marar badan baan ku cecelin aan ka gudubna marka nabiga sala allahu alayhi wasalam asaga laftigiisa ummaddu u turaya waa tii xadiiskii saxiixa ahaa uu dhihi jiray waladii nafsii biyadihi lowlaa ana rijaalan yakrahuuna an yatakhallafuu bacdii oo aana helaynin micnaha waxaan ku xambaaro waat muxuu ohan jiray lawadidtu anii uqtalu fi sabiili illahi uma uxya uma uqtal uma uxya uma uqtal uma uxya uma uqtal saasuu dhihi jiray nabig sal lay slam annagu noo tureeyey maahane nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu dhihi jiray haddii la la-yahay yani dadkii waa ku dayaan qudwu ahaa asagu sala allahu alayhi wasalam saxaabadu waa ku dayanayaan hadduu asagu baxo qofuu asagu reebay maahana waa khasab in la raaco dadkiina gaadiid iyo adduun iyo ma jirin markaas marka saa darteed baan u hari jiray maahane haddii taa la la-yahay wuu ku dhaaranaya waa kan waxaa lay jecleeyey in la idilo oo laysoo nooleeyo jidka ilaahay weeye oo laysoo nooleeyo oo la idilo oo laysoo nooleeyo oo la idilo oo laysoo nooleeyo sala allahu calayhi wasalam marka adiga ka faa'iidaysa adiga cid qudwo uma ahayd cidna kuguma dayanaysa laakiin fursaddaas ka faa'iidayso wiilkii yaraa ee ummadihii hore wakaas marar badanna waa sheegnaya ummadihii hore haddii laga hadlo dad baa iska dhahaya eh, arrintan khilaaf weeye sharcigii dadkii naga horreeyey sharcigeedna ma aha marka su- nabi maxamed sal alay slm wakaas waxaan la yaabanahay culummada muslimiinta qaarkood soomaalida weliba qaarkood waxay soo qaataan gabayadii dadkii jaahiliga ahaa niman mushrikiina oo carbeed sida mucalaqaadkii bay kusoo qaadanayaan haddaad suugaan soomaaliya iyo ama waa beri leedahay ama hoboladii soomaaliya oo weliba muslimiin loo ogaa yacni waa ceeb bay la tahay waa waxyaalahaan lahaa dadka qaar reer baadinima ku jirta waxaan u lahaa waa saas ma ogtahay war suugaantan waxaa loo soo qaataa markay meesha leedahay nimankan carabta hadda aan soo qaadanayno saxaabigii labiid eh, ibnu rabiic oo kale marka laga reebo intooda kale waxayba ku dhinteenba gaalnimadii bay ku dhinteenba nimanka mucalaqaad kale saasoo tahay meel kastay ku qoran tahay ceeb ma aha laakiin nasuusta wixii soomaaliga ahaana dee wixii kaa anfacaya weliba soomaalidu muslina oo dadka la hadlaysa weliba soomaali yihiin waa inaa u sheegtaa ceeb ma aha marka wadaadadan sacuudiga iyo jaamacadaha intay ka galeen macnaha waa wax la yaabaysaa waaba yacni waxbaa si ka ah arrintaa waxaa uga fiican eh, amiirka amiirka jawaab waa aragteen amiirka sugaanta labadaba wuu soo qaataa carabigii iyo soomaaligiiba maxaa yeele caqligaa keenaya dadka la hadlaysid waa soomaali soo ma ahan kuwaan baa weliba hal awradan soomaalida ayagaaba muslim la hobaa inay yihiin marka waatay dhihi jireen eh, gabay waa waa waa hees aada u qurux badan weeye heestii ahayd nafti huraha waatuu lahaa waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore naacow qabow iyo nimco iyo barwaaqiyo nabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasow gumaysigan nabarada qarsooniyo nacaan iga harayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaagee nidar baan horay u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuurow allahayow ku nabadgeli waa tuu sii lahaa waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore ma nastoo habeyn qura nafis uma casheeyee naakhuudayaashiyo nacabkaan ilaashaa haddii nabad la waayana dhan kastaba ha noqotee nacas iga eh, nacas igama dhimin helo naxariisna uma galo haddii nabad la waayana dhan kastaba ha noqotee nacas igama dhimin helo naxariisna uma galo nidar baan horay u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuurow allahayow ku nabadgeli yacni hal abuurku wuxuu tusayaa calanka in loo dhinto calan waa wadaninimo iyo waxaan loo baahnayn laakiin ka waran yaa hadda u fiirso waxaas hal abuurku sheegayo wiilal yaryar wiilal yaryar oo qaarkoodba diin badan ba aqoonba ba intay soo baxeen bay waxay leeyihiin noloshii adduunyadaba waa nacnay cadowgaas dadkayga dhibaya yacni baan u galaynaa meesha raaxo ma rabno eh, habeen qure ma nasanayno casho iyo cunto ma jirto qaarkood wiilashan hadda amisom iyo hortaagan tigreega iyo kenyaatiga waxaa dhici karta waxaa dhici karta hal mar inay wax cunaanba hal mar ina xoogaa wax ilaahay usa haruur yar haruur yar iyo wax iska helaanba qaarkood baa laga yaabaa inay duurka xabagtaasi iska goosanayaan iyo iyo iyo iyo ama dhafaruuri iyo miracas iyo waxaas geedaha ka baxa amaba hadday meelaha ugaaraya aad ku- deeraya ku arkaan iyo iyo sagaaraya dilanayaba aan wax kalaba aqoonba biyo ciriiri ku yihiin waxaa kaaga daran dhirmaanyada kaneecada cunaysa iyo dhuugga iyo gendiga iyo balaayada meesha ka jirtana waaba yaab leh marka wal hal, hal abuurkiibaa yacni waddan la difaaco saas u cabiraye dadka muslimiinta ah waddankeena iyo diinteena lagu soo duulay weliba hadda waddankiina waa lagu soo duulay hadda waxaan laga sheegayo waxaa dheer diintii baa lala dagaalamaya waa in hal abuurkan wuxuu yidhi laga sii badiyo marka khayr allaha siiyo wiilashaas dagaalamaya nasuustiina ayaga taageeraysaa yacni maasadii soomaalidana ayaga taageeraysaa marka wadaad iska rabaa intuu qamiis cad yahay muxaadaro keliya muxaadaro subxaan allah goorma muxaadaro keliya diin ahayd waxaas dadku kaama yeelayo muxaadarada keliya iyo ficil la-aanta waa waxyaalaha diintu ka digtay weye nabi shucayb markii qur-aanku nooga warramayo waa tuu lahaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu saasuu leeyahay yacni wuu og yahay nabiga ilaahay calayhi salaam wuu og yahay waxa la iska sheego keliya inaysan ku filnayn marka wuxuu leeyahay hadalka waa saan u iri idima dabamarayo soo ma aragti ata'maruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun nasuus badan baa ka hadlaysa waxaan adiguna wadaadow waxaa rabtaa halkaa intaad soo istaagtid hadal wax ma taro xadiiskii asna jariir ibni cabdillaahi uu warinayay radiallahu canhu mar madiina dad badan dad gaajaysan oo mudar ah intay soo galeen masaajidka jeena qaarsan maryihii jexjeexan qaba oo gaajada ka muuqata iyo rafaadka iyo silica nabiga ilaahi sal ala slam intuu mambarka ku fariistay ku istaagay wejigiisaa laga dareemay dadka si uga uga naxay waatuu dadka ku booriyey in yacni kor intuu hadlay sadaqa la baxaan marka hore dadka cabaar waa la isdhejiyey laakiin nin baa soo galay nin yani sadaqa fiican wada markaasaa dadkii israacraacay sadaqadii ninkaasaa lagu dayday waa la israacraacay waxay dhaheen wejiga nabiga sal alla alay slam waa isbedelay waa isbedelay wuu farxay farxaddii waa la gelin jiray wuu isbedelayaaba waa tii marka uu ka tegay xadiiskii qiimaha badnaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana fa cumila biha bacda bacdahu kutiba lahu mithlu ajri man camila biha walaa yunqasu min ujuurihim shay imaam muslim baa wariyay xadiiska waad garanaysaa sidoo kale islaamka qofkii jid xun si- jideeyana wixii ku raaca marka xadiiska waxaa garanaysaa ka warrama ninka ee qofkii jihaad ilaahay oo faradulcayn ah oo gaala soo duushay oo aysan qarsanayn oo ay leeyihiin diin baan la dagaalamaynaa wadaadada dad ka hortaagan ka war subxaan allah ramadaan waa soo galay war ilaahay wadaadadaas ilaahay intaa uga baqdaan arrintaas ha laga fiirsado war arrintaa ha laga fiirsado war arrintaa ha laga fiirsado waxaan rabnaa dadka marka ardayda iyo cilmiga barta qaar badan saan maalin dhawidna aan sheegay kelmadahaygii hore aan ku daray kuwo badan baa waxay leeyihiin waxay u qabaanba qofka wadaadkaa wuxuu ku leeyahay ijtihaad buu leeyahay marka hadduu gefana hal ajar buu helayaa hadduu asiibana labo war arrintu saas ma aha war waxa ajarka lagu helaa waa waxa ijtihaad ah gaf ma ahan caadi oo muuqda arrin dadka xataa qof kasta uu garanayo lama rabo saas ma ahan arrin qof kasta uu garanayo haddaad ka hortimaadid jihaad fardulcayn haddaad tirahdid jihaad ma aha mawaafidno waxaas ajar laguma helo waxaas ajar lagu dambi baa ka helaysaa waana soo marnay kelmadeydii hore inaan ku daray xadiiskii ahaa dadka yacnaha ee cadaabta waxaa loogu horgelinayo saddexda nin waxaa ka mid a mid caalim wey waana taan soo sheegnay haddii caalimnimo iyo ijtihaad la gaaro ama qofkii mujtahida uu wax kasta uu sameeyo ajar ka helayo cadaab ninkaasi ma galeen teda kale xadiiskii kale asna aan soo xusnay af soomaali ahaan saxiixayn ku jiray saxaabiga waa tuu lahaa micnaha yujaa bir- birajul baa yowma alqiyaama lala imaanaya fa yulqaa fi nnaar markaasaa haddana mindhiciradiisii baa sidii yani dameer iyo maaragtay baashi macsare macsare shiidaya markaasaa dadkii ahlunaarka o dhan fa yajtamicu calayhi ahlu naar fa yaquuluuna ey fulan bay dhihi jireen alasta kunta ta'muruna bilmacruufi watanhaana can lmunkar saasay dhihi jireen marka isaga dhahay fa yaquul wuxuu leeyahay kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiihi wa anhaakum can lmunkari wa aatiihi yacni macruufka idin fari jiray lama imaan jirin waan wax xumaanta idinka reebi jiray waa la imaan jiray marka ardada waxaan u sheegayaa wadaad kasta oo gaf sameeya janno laguma gale ajar laguma hele waxa ajar lagu helo waa wax ijtihaad ah horta marka u horeysa kow masale ijtihaadi weeye labo waa in niyadaadu fiican tahay adoo cid ku qalluucinaya saan sore usoo sheegay adoo cid ku qalluucinaya ama cid ugu doodaya ama mujaahidiin ku ku duraya oo amisom ugu doodaya iyo kenya iyo tigree ama heshiis khiyaano ah yani difaacaya wallahi baana ajar laga helayn ciqaab waxaanay kama helaysin marka arrintaas ilaahay intii looga boqo waxaa weeye wadaadow wacade sumcad waxaad ku lahaydeen waagii jihaadka aad ka hadli jirteen waad garanaysaa nairobi doodihii ka jiri jiray oo arrintii ku bilaabatay waxba magacaabi mayno laakiin doodii ahayd amiir la-aan ma la jihaadi karaa doodii dhammayd ee, ka seeaartay arrintaas ee caanka noqotay ee ninkii sheikh ahaayoo jihaadka taageersanaa ilaahay cirka geeyey soo ma garanaysaan wallaahi baa qofkii jihaad kasoo horjeesta dhulku gelaya wax la yaqaan weeye waa wax la yaqaan waa wax la yaqaan waxaan kusoo xerayaa cabdullaahi ibnu mubaarak raximahullah maalin iyadoo la joogo xajkii haarun arrashiid oo dadkii yacni eh, waa waa amiirulmuminiin bu ahaa dadkii saa ugu dul hoganayaan oo ay la joogto uma weladkiisii iyo waardiyaashiisii iyo wasiiradiisii iyo wa- iyo dadka ka agdhowaa meesha la buuxo ilaa ninku haaruun haaruun nin xikmad badan bu ahaa laftigiisu nin qiimo badan bu ahaa waad garanaysaan dee cabaasiga ahlubeytkii wey waad garanaysaan dadku marka hogaamiye ha ahaadee laakiin dee waa nin makaano leh wey dadkii saa u dul kumaamkun baa saa u dul yani gandooday markaasaa meeshii waxaa soo maray cabdullaahi ibnu mubaarak oo khuraasaan kasoo xajka kasoo aaday oo mujaahidaa sanadna xajin jiray sanadna jihaadi jiray markii dadkii arkeen qof walba kabihiisiba intuu iishay baa laga daba orday cabdullahi ibnu mubaarak haweentii baa yaabtoo tiri "Wa maxaa jira saa la yidhi warkaas waxaa meesha maray imaamkii ibnu mubaarak uma weladka haweentii uu maaragtay addoonta u ahayd uu qabay ee yani ilmaha u dhashay waxay ku tiri yani hogaamin yani hogaaminimo wakaas ninkaas baa hoggaan adiga waxay tiri adiga eh, haaruun ah waxa hadda kugu soo haray waa khadamkaagii iyo waardiyaashiisii waxaad meesha ku haysid male hogaaminta saxda ah waa ninka mujaahidka ah ee caalimka ah marka waxa weye wadaadadan waad garanaysaan waagii yani arrimahan jihaadka a ka hadli jirteen cirkaad ahaydeen maanta dhulkaa gasheen shakina iigama jiro inaad dhulka gelaysaan shaki iigama jiro horey baa loo arkay marka ramadaankan intii laga wada faa'iidaysto kulligeen ba allaha noo dambi dhaafee war hoy ka soo noqda war hoy ka soo noqda war wallaahi xabadaad ka cararaysaan iyo fulinimadan wax weyn ma aha qofka hadduu baqo ha iska gaabsado hadduu baqo ha iska gaabsado ka jooga meelaha aad carabka gelinaysaan marka intaasaan kusoo xiraynaa jasaakum allahu khayran ramadaan kariim marka dadka muslimiinta allaha na gaarsiiyo kulligeen ramadaanka noona dambi dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu